degmada qandala ee gobolka bari oo toddobaatan iyo shan kilomitir u jirta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa dhowaan waxaa qabsaday koox sheegatay in ay gacansaar la leeyihiin ururka khilaafada islaamka ee daacisha ee ka dagaalama siiriya ciraaqa degmada qandala ayaa ah deegaan qadiimi ah oo leh taariikh soo jireen ah waana deegaan istiraatiiji ah shalay waxaa deegaanka dhanka badda ah ka duqeeyey maraakiibta ku sugan xeebaha soomaaliya ee nato kuwaasi oo sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka ay la beegsadeen gantaaladii ay kasoo tuureen maraakiibtaasi goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanka qandala kooxdaasi daacisha inkastoo aan la soo sheegin khasaraha ay geysteen duqayntaasi waxaana xeebaha deegaanadaasi kusoo dhowaaday maraakiibta dagaalka ee gaashaanbuurta neto qaybo ka mid ah gobolada puntland waxaa ka baxay ciidamada la dagaalanka argixisada kuwaasi oo haatan ku sugan qaybo badan oo ka mid ah deegaanadaasi iyo tuulooyin ku dhowdhow waxaana la filayaa in mar kasta uu dhici karo dagaal foolkafool ah oo dhex mara ciidamada iyo sidoo kale kooxdan yar ee deegaankaasi la wareegtay dhanka kale waxaa degmada qandala ee gobolka bari kasoo barakacay tan iyo markii kooxda daacisha ay qabsadeen ama ay la wareegeen qoysas gaaraya ilaa iyo lix boqol oo qoysa kuwaas oo isugu jira dumar caruur waayeel iyo sidoo kale dhallinyaro oo saameyn ku yeeshay deegaanadii ay kasoo barakaceen iyo hantidoodii iyagoo soo gaaray deegaano ku dhowdhow magaalada boosaaso gaar ahaan deegaan lagu magacaabo burco oo ay kala kulmeen dadka deegaankaasi ku sugan soo dhoweyn wanaagsan iyagoo aan waxba ku dhaamin kunimi degmada qandala xaasas badan baanu ku nimi wax soo lugayey iyo siixmada kaluuman waxay soo qaadaaneen waxaani meesha la yidhaahdo burburuc buruc si aad iyo aada noola ka soo dhoweeyey biyaanu ka helay raashin baanu ka helay deegaankaasaana laka soo dhoweeyey daawadii m c taanu helay ciyaal jiran iyo waxyaalo badan baanu wadnay insha allahu tacaala hadda dowladdana waxaan gargaar inay noo fidiyaan baanu malaynaynaa
waa arkaysaan dee culayskan saaran dadka qaxootiga meesha ay ka soo barakaceen meesha ay u soo barakaceen dhibaatada jidha waad ogtihiin iyo culaysku intuu leegyahay waxan iyo hadda la soo gaaray iyo wax ka badanba way u sugayaan wayna u baahan yihiin waxaan rabaa inaan ugu baaqo magaalada barceed horena aan ugu sheegnay wixii qaban kardho way qabatay haddana way qabanaysaa wayna qaban doontaa haddii idinku ilaahay ka dhigo intaa kabacdi odayaasha magaalada oo waxaa ka mid ah miraa bootaan yuusuf baan ku wareejinayaa wabilaahi towfiiq anigoo ka mida odayaasha magaalada degmadadegmada buruux ka mida waxaan ka codsanayaa dadkaan meesha qaxoot noo yimi dadkaan noo yimi soo noo yimi meesha noo yimi wixii dee aanu qaban karray oo tabar ahayd anuu u qabannay waxaanu qaban karra u qabannay haddana waxaan ka codsanaynaa heedaha iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay qabadkooda maarata muujiyaan way noo qabtaa waxba u qabtaan dadka wax u qabtaan la anagu dee waxaanu qaban karro u qabanay laakiin dee waxii laga laga sugaya dawladda laga sugaya qabadka laga sugaya dhanka kale gudoomiyaha gobolka bari ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qabsashada degmada qandala ee kooxda daacisha iyo saameynta ay ku yeelatay dadkii deganaa deegaankaasi ee ka soo barakacay markii kooxdaasi ay la wareegeen arrinta maxaa degmada qandala ka dhacday ee qabsadeen kooxda daacishka ah kuwaasoo maxaahayde ka qaxiyey dhammaan dadkii ku noolaa degmada dhammaan magaalo weyn oo ku jirta magaalooyinka ugu waaweyn puntland bay ahayd oo la degan yahay oo ganacsi ka socdo oo horumar ka socdo oo muxuu ahayde wax walba oo dowladnimu leedahay ee magaaladaa ka jirtay waxay sababeen inaan maanta hal qof oo muxuu ahayde degmada hore u deganaa inuusan deganayn dadka way ka qaxeen iyagoo muxuu ahayde si miir la-aana uga qaxay waxa weeye aan qofna magaalada waxba kala bixin dadkaasi waxay ku ildaran yihiin inta u soo jeeda degmada qandala hadday ahaan lahayd godka furuq iyo buuraha ku soo jeeda buruc oo inta ugu badani ay muxuahayde yimaadeen dad aanu ku qiyaasnay ilaa lix boqoloo qoys inay muxuahayde halkaa joogaan karimada ayay tageen qayb kalena daafaha muxuahayde magaalada ayay ku ildaran yihiin halkan waxaan kaloo aada iyo aada muxuahayde ugu mahad celinayaa dadweynaha degan buruc oo dadkaa muxuahayde u soo qaxay si muxuu ahayde naxariis leh si bini aadamnimo si kalgacayla u soo dhoweeyey oo wixii ay haysteen la qaybsaday oo ilaa iyo iminkana muxuu ahayde dadka baaxaddaa leh gacanta ku haya maamulka gobolka bari ayaa waxaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ganacsatada in gurmad loo fidiyo dadkaasi ka soo barakacay deegaankooda haddaba waa kan guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waciisdhado oo baaqaasi diraya
waxaan rabnaa inaan dadka ee reer puntland gaar ahaan gobolka bari inaan ku wargeliyo dad baa halkaa ku dhibaataysan dhulbaa gaadhay waynu isu gurman jiray waxa weeye meel walboo muxuu ahayde wax ka yimaadaanna waa- way isugu tegi jiray sidaasaana dhibti ku yaraan jirtay waa halkeedii baynu ka bilaabaynaa waxa weeye in dadkaa aynu gargaarno culimaaudiinka sharafka leh waxaan rabnaa inay een, een, muxuu ahayde kaalintooda ka qaataan ganacsatadu ka qaadato dowladda waa bilowna waana wadi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waa wadaynaa een, inta aanu kari karro waxaanu ka hagranaynaa ma jirto hay-adaha iyaga waxa weeye berrina shir baanu leenahay qaybtoodna waxa weye waa la hadalnay ilaah idinka waxaan rabnaa in dadkaasi si nabad ah ay guryahooda ugu noqdaan si nabad ay noloshooda ugu soo noqoto inta ay meel kastay tagaanna macaawino dowladnimo iyo mid dadnimo iyo mid ganacsato iyo mid mashaaqi keento intaba waxa weeye meel kastay dadku tagaan waa ka dabageynaynaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo shalay kasoo degay garoonka boosaaso kana hadlay qabsashada deegaanka qandale ee gobolka bari ayaa waxa uu hadalkiisa u dhigay sida tan arrinta ku saabsan qandala ee, dabcan wataan sheegay ee, ee, daacish ee, puntlandna ma joogayso qandalana ma haysanayso ee, awooday ku joogtay mida ku haysata midna ma ay laha ee, waana laga howlgelayaa insha allah ee, wakhtigooduna waa un ee, maalin iyo dhowr dhow- kooban bay joogi karaan haddii u bataan insha allah dee la yidhaahdo dadkana wixii dhib ay ka soo gaarta arrinta iyadaahi dabcan dowladda way ka howlgelaysaa wixii macaawinana way gaarsiinaysaa Ee, shacabka puntland meela joogaana waxaan ugu baaqayaa wadajir iyo midnimo nabadgelooda inay xagsadaan dalkooda ay difaacaan horumarkana ka shaqeeyaan xasan heykale radio daljir boosaaso